barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka filimyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha ogosna waa koob iyo soddon labada kun iyo toddobiiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan
qodobada aan idinku hayno barnaamijkana waxaa ka mida gabadh dhallinyaro ah oo wax ku baratay dalka kanada oo markay muddo shaqo weeday filim ka samaysay caqabadaha dhallinyaradu la kulmaan waxaana filimkaasi dhowaan lagu soo bandhigay magaalada jabuuti anu markii hore waxaan ahaa dadka jecel inay jilaan kanadaan joogay markii aan shaqo hore waayey waxaan isii wadda adiguba maad sheeko yar iska quratid magaaladeedaan kusoo noqday kii waxaan duubay filin saddex dumara ka sheekaynaya saddexdaa dumara ayaan mid ahaa ku bilaabmatay kii hore markaan sameey xasuruun iminkana ma ka sheekaysid dhallinyarada sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dhallinyarada ka shaqaysa gudaha magaalada boosaaso oo sheegay inay jiraan fursado badan oo dhallinyaradu ay heli karaan xilligan lagu jiro xagaaga oo ay dad badani magaalada ka xagaabaxeen shaqadeeda walaale waxaan gadaa dharka iyo kabaha walaale dharka iyo kabaha wixii maalintii aan gado waa isku celceliyaa faa'iidadan kala haraa wixii kalena ayagaan ku soo celiyaa maasha allah walaale waan iskaga ladanahay adugu muddo afar sannaadaan iibinayay dharka marka nolol maalmeedka waan ka helaa maalintii walaalmaa sidoo kale xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaan idinku haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
gobolka texas ayaa maanta laga dareemayaa in uu ka sahlan yahay duufaankii hervey kadib markii maalmihii lasoo dhaafay uu gobolkaasi xaalad adag ku jiray duufaanka ayaa u jihaysatay dhinaca bariga waxaana ay gaadhay luusiyaana dadka saadaasha hawada qaabilsan ayaa sheegaya in la filayo in luusiyaana uu ka do-o roob cabirkiisa lagu qiyaasay toban ilaa labaatan sentimitir waxaa kale oo la saadaalinayaa in duufaankaasi uu gaadho gobolada arkansa mississippi tennessee iyo kentucky
dabaylaha maansuunka loo yaqaano ayaa ku dhuftay qaybo ka mida koonfurta hindiya dabaylahan ayaa dhaliyey daadad fara badan oo ku fatahay dhulka ku yaalla koonfurta dalkaasi waxaana ku dhintay ugu yaraan kun iyo laba boqoloo qof wararka ka imanaya magaalada mumbay ayaa sheegaya in daadadka iyo dabaylaha iswataa ay dumiyeen dhismo dabaq ah halkaasi oo laba qofna ay ku dhinteen iyadoo ay ku dhexaniban yihiin soddon qof oo kale roobabka ayaa la filayaa in ay maanta oo dhan sii socdaan gaar ahaan magaalada xarunta ganacsiga waa dalka hindiya ee mumbay
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a dhallinyarada qaar wax ku bartay wadamada qurbaha ayay ku adkaataa inay shaqo ku helaan wixii ay soo barteen kadibna waxay qaarkood ku fikiraan inay dib ugu noqdaan meelihii ay asalahaan ka yimaadeen kadibna ay samaystaan shaqooyin iyaga u gaara wariyaha v o eda sagal siciid faarax ayaa inoo haysa warbixin ay kasoo diyaarisay gabadh dhallinyaro ah oo dhowaan magaalada jabuuti ku soo bandhigtay filim ay ka samaysay caqabadaha dhallinyarada soo food saara filimka lagu soo bandhigay dalka jabuuti magaciisuna yahay dhallinyaro waa filim ka hadlaya marxaladaha kala duwan ee dhallinyaradu ay soo maraan sida dhinaca dhaqaalaha waxbarashada iyo nolosha oo kale waxaana qortay filimkan luulo cali cismaan oo iyadu horey u ahayd jila ama dadka wax matala waxayna ku jirtay filim magaciisu ahaa laanta oo asna lagu daawaday jabuuti iyo meelo kale kana hadlayay dhibaatada uu qaadku u geysto dadka lamaanaha ah inay qorto sheekadan islamarkaana filim ay ka samayso waxaa ku kalifay kadib markii ay shaqola-aan weyni soo wajahday waxa ayna luula iga warantay arrimahaas iyo guud ahaan filimka walaahi waxaa igu dhaliyay inaan filinka sameeyo anugu markii hore waxaan ahaa dadka jecel inay jilaan maogtahay markaa markii aan shaqo hore waayey waxaan isii wadda adiguba maad sheeko yar iska quratid oo dee taasaad jili doontaa maogta intaad qof kale sugi lahayd marka kanadaan joogay magaaladeedaan kusoo noqday kii waxaan duubay filin 26 minuta oo saddex dumara ka sheekaynayo iyo jaadka dhibaatadiisa iyo waxaas marka kaa saddexdaa dumara ayaan mid ahaa saasa ay ku dhalisay saasay ku bilaabmatay kii hore markaan sameey waxaan suruun imikana ma ka sheekaysid dhallinyarada caqabadihii kuugu waaweynaa intaad filinka samaynaysay ama intaad qoraysay ama aad oran- ee, aad oran karayso walaahi waxaaba caqabad igu ahaa een, maxaa ka mid a wallaahi dhibaatada ugu weyni waxa weeyaan een, eh, kharashka lagu samaynayo filinka markuu ku kooban yahay iyo markuu ku dheeryahay saacad iyo badh isku shaqo maaha Ee, een, em, markaa waa inaad dee sheekadan aad qortay ay, ay eh, dadkan een, eh, soo saarayaasha kale ay ka helaan say dee ku garab galaan moogta oy een, eh, eh, sheekadu u socoto marka markii aan sheekada qoray een, em, laba qof oo kalaa ila qoray sheekada Een, eh, jabuuti aad iyo aad bay iga horta gigtiiba ay qayb libax ka qaadatay marka een, eh, dhinaca kharashka jabuuti in badan bay ka ka qayb gashay amba ha ahaataan een, dowladda amba ganacsayaasha ha ahaata labaduba aad bay ag joogeen moogtahay Een, eh, dadka kale aad uga ab- een, iyo ag jooga waxa weeyaan een, eh, laba producer eh, production company oo farasiisa oo les films d'enfance la yidhaha iyo maya production labadaasina way way ag joogeen iyo in em, qaarada francofi- francophoniga afransiiska marka in aduu dee mu- kharashka aad buu u badan yahay moogta marka waa ina dad badan aad isku soo in, eh, isku soo ururisaa si dee filimka uu hirgeli karo laakiinse gegtii jabuuti ayaa ayaa y- y- ag- aad iyo aad ha.
dhalinyarada filinka matalaysay een, runtii waxay u ekaayeen dee xilligaan daawanaynay een, eh, dad weligood wax soo matali jiray oo garanaya sida loo matalo ama wax loo jilo Een, imisey kuu qaadatay inaad hesho een, eh, dhalinyaradan een, gabdhaha u badnaa ee filinka een, kuu matalay waxaan een, dee iskool- iskoolada waa inaad tagtaa high schoolka marka een, waxaan la kulmay meelaha laba boqol iyo konton ilaa saddex boqol oo gabdhood ayaa casting ka qaaday oon la sheekaystay markaa saddexdii hablood ee filimka aad arkayseen baa kasoo baxay si kale oo dee ay u dhici kartaa ma jirto waa inaad qofkii horta la sheekaysataa interviewer ka qaadataad is- eegtaa dee inuu qofkani kusoo baxayo wixii aad qortay sheekadii aad qortay ilaa sheekada aad qortay waa qofoo kale ma ku soo baxaysaa mise kuma soo baxayso ha mise ma buuxinin karayso marka mar een, em, marka horeysa waraysi marka labaadna dee waxaad odhanaysaa bal akhri waxa sheekadayana qoray dee kolba say u- u u jilto qofkaas u jilo weyaan marka saddexdii hablood aamina tusmo iyo bilan ayaa ka soo baxay marka kadib waalidkoogii baan u tegey een, oon dee ku uri waa waa filin fictiona horta maaha filin wax maad arag- wax maskaxdeeda aan ka fikirunoo maad aragtay ay aan qoray weeyaan ya oo de magaal nolosheenii ka sheekaynaya ilan dee ree jabuuti baan ahay waa inay qasab inuu ka sheekeeyo nolosheena maaha filin een, eh, sidii wax bilaa-adabnimo lagu samaynayay waxaankaasa waalidka waa inaad qaboojisaa dee ilan dee waa iyaga ciyaalkii mas-uuliyadoodii haye marka wallaahi dhibaato kamaan wax dhibaato ah kalama kulmin waalidka ma- mar baan la wada kulmay bas markiibaa marka jabuuti baad kusoo bandhigtay mise waxaa jira meelo kale lagu daawaday oo aad kusoo bandhigtay waa markii ugu horreyseen tusay jabuuti baan eh, tusay marka waxaan doonayay miin bay ahayd inaan jabuuti tuso marka waxaan doonayay sidii geefti oo kale in, eh, inaan ha inaan de- ay u daawadaan shicibku ay u daawadaan dadkii in, i- wada ag joogay de amba dowlad ahaate amba shicib ha ahaate in, eh, de- say u daawadaan wixii aan kharashkay de i- ay igu caawiyeen waxaan kusoo sameeyey markaa sanadka dhammaadkiisa hadduu ilaha yidhaaho marka wuxuu ka soo bixi doonaa dee yurub iyo een, eh, maraykanka wax inkaas meelahaas kasoo baxay taasi waxay ahayd gabadh dhalinyaro ah oo kasoo ama ka tagtay dalka canada oo ku laabatay dalka jabuuti waxay soo bandhigtay filin ka hadlaya dhalinyarada waxaanay qorsheynaysaa in meelo badan oo dibadda iyo gudaha waddankaba lagu daawado waxay u warramaysay wariyaha v o eda sagal saciid faarax
magaalada boosaaso oo ah magaalo xeeb ah oo xilligan kulaylka ay dad badani ka xagaabaxaan ayaa haddana dhallinyaradu halkaasi ku nool waxa ay sheegeen inay helaan fursado badan oo shaqo oo ay ku noolaan karaan wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan nooga soo diray boosaaso shaqooyinka dhallinyarada gobolka ayaa ah kuwo aan la soo koobi karin iyadoo dhallinyaradana intooda badani ay ka shaqeeyaan xarumo kala duwan oo ay ka helaan dhaqaale markaasi ku salaysan niyad dhisid dhanka shaqada ah goobaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay shaqooyinka yaryar ee la abuuro mihnada macalinimo iyo ka ganacsiga iyo jillaabashada kalluunka ayaa ka mid ah kuwa ugu badan oo ay ka shaqeeyaan dhallinyarada ku nool magaalo xeebeedka gobolka bari ee boosaaso ustaad cabdifataax cali isxaaq waxa uu ka mid yahay dhallinyarada magaalada boosaaso waxa uuna wax ka dhigaa dugsiga sare ee imaamu nawowi
kadib markii aan helnay jaamacado tiro badan oo waddankeena hadda laga sameeyey waxaan helnay macallimiin da' yar oo waxay ta xambaarsan macluumaadkii loo baahnaa ama oo development ah adduunka maanta la socota yani waxaan ognahay anagu maadaama aan ka soo baxayno hadeer burbur nagu dhacay ka soo kabsanayno haddana markii la fiiriyo dhowr sano ka hor meesha heerka macallimiinta joogeen iyo maanta heerka ay joogaan isku mid ma aha maanta aad bay u kala duwan tahay waayo waxaa la helay jaamacado yani tayo leh oo maanta local ah qofkii isaga jooga gurigiisa isagoo la jooga familkiisa wuu baran kara wax walba wuxuu doono baran karo marka waagii hore odayaal baa u badnaan jiray laakiin haddeer waxa weye dhalinyaro oo maxay ahaytay firfircoon baa soo baxday marka taaba marka waxay dhiirigelin noo siinaysaa anigoo maxay inaan waddada shaqadana sii gudano oo maxay ahaytee horumarkii loo baahnaana ee maxay ahayteen gaarsiino ubadka soomaaliyeed maanta
sidoo kale howlaha kale ee dhallinyaradu ay ka shaqeeyaan ayaa waxaa ka mid ah goobaha ganacsi ee yaryar kuwaasoo ay ka raadsadaan nolol maalmeedkooda maxamed deeq cali iyo cabdirashiid saleebaan oo siyaabo kala duwan aan ula kulmay ayaa qabay in shaqada gobolka ay tahay mid aan dhaafsiisanayn nolosha qoysaskooda shaqadeeda walaale waxaan gadaa dharkay kabaha walaale dharkay kabaha waa waa iskaga fiicannaha walaale macaan kabaha iyo dharka waxaa weeye wixii maalintii aan gado waa isku celceliyaa faa'iidadan kala haraa wixii kalena ayagaan ku soo celiyaa maasha allah walaale waan iskaga ladanahay adugu muddo afar sanaa baan iibinayay dharka marka nolol maalmeedka waan ka helaa maalintii walaal macaan sidee u aragtaa marka shaqadan qorax baa fadhidaa kabar baa haysataa dharka noocyadiisa kala duwan ayaa iibisaa iyo kabaha sidee u aragtaa marka shaqadan aad hayso shaqadan walaal macaan waa ku faraxsanahay waxa weeye shaqadan adugu muddo afar sanaa baan ku jiray waxa weye reer baa ka samaystay maasha allah waan ka ladanahay nolol maalmeedkayga waan ka helaa guriga kelida waan iska bixiyaa waan ku ladanahay wallaahi maasha allah haa fiyuturka waxaan damacsanahay hadduu ilaahay yidhaahdo oo muxuu ahaa ganacsigay inuu ballaarto oo heer uu tago muxuu ahaye dukaanoo kale bakhaaroo kale inaan horumar ka sameeyo macnahii macnaha waa ku tala jiraa waan u sabrayaayo intuu mataqaanaa ilaahay uu iga ballaarinaayo waan u sabrayaa shaqadaan qabta waxaa weeye shaqa mas-uuliyad oo aan mas-uul ka ahay meel yani bibiito ama macmacaanle loo yaqaano marka shaqada waa ku qanacsanahay shaqa fiican weeye aada u fiican marka waxaan leeyahay shaqadeeda wallahi waa fiican waxaan rabaa hadda inaan meel fiican ka soo baxo oo shaqadeeda aan sii wato hadhowna aan heer heer aan kala bedelo dunyada aan gaadho haa waan isleeyahay yani meel aad xornimo u leedahay oo aad si wacan uga shaqaysatid oo aad shaqadaada aad si wacan uga wadanisid aad waxagaada iska leedahay inaan furto waan jeclahay waan jeclahay aad baan u jeclahay aan shaqadeeda aanoo aan wato dhowrkii sano ee ugu dambeeyey dhallinyarada gobolka ayaa aad uga dhex muuqanayey dhinaca warbaahinta iyadoo ay jiraan xarumo gaar ah oo lagu barto shuruucda warbaahinta waxayna taasi ka mid noqotay shaqooyinka dhallinyarada gobolka yuusuf cabdi shire oo ka mid ah wariyaasha boosaaso ka howlgala ayaa idaacadda v o a arrimahaasi uga warramay runtii marka la eego shaqada warbaahinta ee waa sha sideedaba waa shaqo iska dhib badan gobolkan oo aan joogno ee barina wuxuu ka mid yahay runtii gobollada ay inta badan dhallinyaradu ka shaqeeyaan dhinaca warbaahinta oo kale markaan eegno tusaale ahaan anigu hadda waxaan ka shaqeeyaa telefishin iyo idaacad telefishinkaas iyo idaacaddaasi marka la eego waxaan kala simannahay shaqada warbaahinta kale ee dhallinyaradu ay ka shaqeeyaan waxaadna moodaa inta badan in dhallinyaradu ay muddooyinka ugu dambeeyey gobolkan ahaan ay aad ugu soo badanayeen dhinaca warbaahinta oo kale aadna moodo in dhallinyaradu ay door muuqda ku leeyihiin ayna kala siman yihiin shaqooyinka kale ee la qabto haba iska dhibadnaatee yuusuf waxaa ka mid tahay wariyaasha ee gobolka ma jiraan marka caqabado inta badan soo wajaha dhallinyarada kale ee warbaahinta gobolka way jiraan caqabado oo ma ahan kuwa halkan lagu soo koobi karo markaanu eegno oo kale dhallinyaradu ha ha ahaadeen cabasho ay ka muujinayaan dhibaatooyin ay kala kulmaan deegaanka ay hadba ka shaqeeyaan ama gobolkan mushaaryari ay kala kulmaan goobahooda shaqada caqabado kale oo dhinaca nolosha dhallinyarada ka soo food saarto oo aysan jirin cid ka warhaysa runtii waxaan filayaa inaan kala mid nahay dhallinyarada kale ee ka shaqaysa gobolada kale marka loo eego shaqadan warbaahinta oo sideedaba ah mid aad u adag dhallinyarana ay yihiin kuwa ugu badan ee xilligan ka shaqeeya dhallinyarada gobolka bari ku nool ayaa inta badan laisdhihi karaa in helitaanka shaqooyinka ay uga badan yihiin dhigooda kale ee ku sugan gobollada qaar iyadoo ay xusid mudan tahay in magaalada boosaaso ay tahay magaalo ganacsiga puntland yuusuf maxamuud v o a boosaaso
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatan aynu ku wadansanno heeskan uu inagu luqeynayo fanaanka maraykanka ee maron five I don't wanna know, no, no, no Who's taking you home, oh, oh, oh I'm loving you so, so, so, so The way I used to love you, no I don't wanna know, no, no, no Who's taking you home, oh, oh, oh I'm loving you so, so, so, so The way I used to love you, oh I don't wanna know Wasted And the more I drink, the more I think about you Oh no, no, I can't Baby, every place I go reminds me of you. Do you think of me and what we used to be? Is it better now that I'm not around? But there's a lot to strange that don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home? Oh, oh, oh. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home? Oh, oh, oh. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah. I see, but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. Do you think of me and what we used to be? What we used Is to it be? Better now that I'm not around. But there's a lot that's strange. You bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home? Oh, oh, oh. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home? Oh, oh, oh. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. And I know I can't take it. Do you think that I should just go on without you? No, I don't wanna know. No, no, no. Who's taking you home? Oh, oh, oh. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no, I don't wanna know. No, no, no. Who's taking you home? Oh, oh, oh. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. No, no, no. Who's taking you home? Oh, oh, oh. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no, no, no, no. Who's taking you home? Oh, oh, oh. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know.
waa hagaag heestaasina intaa haddii aynu kaga nimaadno haatan waa ciyaarihii waxaa inoola diyaara jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystiyaal haddii aynu ku horeyno maanta waxaa la dheeli doonaa kulmo ka tirsan isreebka koobka adduunka oo dalalka qaaradaha kalgadisan ay ciyaari doonaan venezuela waxay la dheeli doontaa xulka dalka colombiya burugway ayaa u socdaali doonta xulka dalka jili halka yurugwayna ay martigelin doonto xulka dalka argentina uruguay waxaa ka maqan weeraryahankooda luis suarez argentinana waxaa tababaraha cusub ee kooxdaasi george samboli uu ka soo tegay gonzalo iguain taa beddelkeeda waxaa lagu soo daray xulka kubadda cagta waddanka argentina ciyaaryahanka naadiga kubadda cagta inter milan weerarka uga dheela ee mauro icardi argentin waxa ay fadhidaa kaalinta shanaad oo haddii sidaa ay ku dhammaysato ay srareeb sii dheli doonto waxayna u baahan tahay inay badiso si markaasi ay u xaqiijiso kooxaha ka soo baxaya dhinaca iyo latin america ee koobka adduunka sida tooska uga qayb qaadan doona sanadka soo socda ee waddanka ruushka lagu qabanayo waddanka braziil oo gruubka hogaaminaya ayaa la ciyaari doonta xulka dalka egwador halka beruna ay la dheeli doonto xulka dalka bolivia afar toban kulan ayay wada ciyaareen kooxahani braziil waxay iska leedahay saddex soddon dhibcood colombiya ayaa afar labaatan dhibco iska leh urugwana saddex labaatan dhibcood chile saddex labaatan dhibcood argentina labaiy labaatan dhibcood ayay iska leedahay kulmada kale caawa ilaahi maanta la ciyaari doono waxaa sidoo kale ka mid ah bulgeriya ayaa la dheeli doonta xulka dalka sweden france waxay martigelin doonta xulka waddanka holland waana kulan aad iyo aad u xiiso badan kana mid a kulamada indhaha lagu hayo luxemburg iyo belarus ayaa sidoo kale wada ballansan latviya hungari ayaa dheeli doona portugal iyo jasiiradda foro islands ayaa sidoo kale ballansan switzerland waxaay la ciyaari doontaa xulka dalka andora dhinaca iyo afrika isreebka kulamo ayaa sidoo kale dhici doona guiney waxay la dheeli doontaa xulka waddanka libiya halka uganda iyo masarna ay sidoo kale ballansan yihiin dhinaca iyo eshiya jina iyo usbakistan ayaa wada ballansan iiraan waxa ay u socdaali doonta xulka suud kuriya siriya iyo khatar ayaa sidoo kale kulan wada ballansan haddaan warar goosgoos oo ciyaaraha ku saabsan aadina dulmarnana iyadoo la filayo suuqa kala iibsiga ceertooyda in caawa waddanka ingiriiska uu ka xirmo suuqyada kalena habeenka kale ee xiga ay xirmi doonaan ayaa waxaa kooxuhu ay weli ku ardamayaan sidii ciyaartooy ay ula soo wareegi lahaayeen naadiga inter milan ayaa soo bandhigtay rabitaankooda ku aadan ciyaaryahanka naadiga maqsee daafaca uga ciyaara rolando sida uu qoray wargeeska lecube waddankaasi faransiiska ka soo baxa bayan muniqn waxa ay gaashanka u duruurtay dalab ugu yimid naadiga chelsea oo ay ku doonayso ciyaaryahan rafinha jeden sancho oo ka mid ah ciyaaryahanada da-da yar naadiga manchester city ayaa waxaa la rajaynayaa inuu ku biro naadiga brushia dotman inkastoo arsenal sidoo kale ciyaartooygaasi ay doondoonaysay kooxaha everton crystal balas ayaa ku hardamaya ciyaaryahankii hore ee naadiga arsenal iyo kooxda barcelona hadda u ciyaara varmelan barcelona waxaa indhaheeda ku wicin doonta ciyaaryahan paulo dibala oo qorshaheeda labaad u noqonaya haddii ay ku fashilanto ilaayo caawa inay soo xergeliso ciyaaryahan philip cotinho oo naadiga kubadda cagta ee liverpool ay saddex dalab hore barcelona usoo gudbisay diiday waxaana durbaba soo baxaya in naadiga yuventus ay diiday lacag gaaree boqol iyo lixdan milyan oo dolarka maraykanka iyo naadiga barcelona usoo bandhigtay si ay ciyaaryahankaasi paulo dibala ay naadiga kubadda cagta barcelona uga iibso xubinta ciyaaraha dhegeystayaal waa nagayntaa
waatahay aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha halkaad ka dhegeysanaysaa labo laanta af soomaaliga v o a haatan aan ka codsado shaare ciidlebal inayna dulmarto qodobadii warka caalamka u doorkorana mahadsaned xuseen dabaylaha maansuunka loo yaqaana ayaa ku dhuftay qaybo ka mida koonfurta dalka indiya dabaylahan ayaa kasoo dhaqaaqay islamarkaana dhaliyey daadad badan oo ku fatahay dhulka ku yaala koonfurta dalkaasi indiya waxaana ku dhintay ugu yaraan kun iyo laba boqol oo qof gobolka texasna maanta waxaa laga dareemayaa in uu kasoo qalalayo daadadkii tirada badnaa ee ku fatahay ee duufaanta harvey ay dhalisay waxaana la sheegayaa in uu sahlan yahay xaaladu kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ay ku jireen xaalad aada u halisa duufaanka ayaa u jihaystay dhinaca bariga waxaana la sheegay inuu gaadhay luusiyaana dadka saadaasha hawada qaabilsani waxay sheegayaan in la filayo inuu luusiyaano ka da-ayo roob cabirkiisa lagu qiyaasay toban ilaa labaatan sentimitir waxaa kale oo la saadaalinayaa in duufaanku gaadho gobolada kale ee arkansa missisipi tennessee iyo kentucky
aad iyo aad ayay umahadsan tahay saare cidlo nala socodsiinsa qodobadii wararka caalamka u durkaroona halkaad naga dhegeysanaysaana waa v o a haatanna aynu ku wada nasano mid kale oo heesaha aan idinku talagalnay ka mid a
dhallaanka loowey cidiyaa hadiyo jeer aan dhallaanka loowey cidiyaa hadiyo jeer aan dhallaanka loowey xubna wada cuduuro laysku wada cabirayo surka iyo cabadiyaha markii aan tiniyo cilid casaankaaga dheedaba la cajabay ilwaade xubna wada cudoono laysku wada cabirayo surka iyo cabadiyaha markii aan tiniyo cilid casaankaaga dheedaba la cajabay ilwaade calafnimo ku raaxsha cawa iyo ayaan leh calafnimo ku raaxsha cawa iyo ayaan leh calafnimo ku raaxsha cawa iyo ayaan leh calafnimo ku raaxsha cawa iyo ayaan leh cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ifka caana iyo nabad ilaadali ku noolo ilaadali ku noolo cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ifka caana iyo nabad ilaadali ku noolo ilaadali ku noolo dimaagan culayge dimarkay u ciira heligood cayaariyo dimaagan culayge dimarkay u ciira heligood cayaariyo cirribkiyo dibnaha iyo ilka cadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo ilka cadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo ilka cadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo adiga weeshada codkarnimada dhalanka
waa hagaag codkaasi fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole ayaannu idinkaga tegaynaa waxaana intaasi kusoo gabgaboobay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socotiinayeen xuseen barre aadan iyo sahre ciidla nuur intaynu dhegaystayaal mar kale kulmayno afarta galabnimo waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo codkarnimada dhalanka carabkaaga nedabtale camrigay intaan jiray caalam qabo adoo kale habeen lama cawayno caadiya